bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku asdaysan tahay toddobada bisha februari sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay hordhac baaritaankii qaraxii ka dhexdhacay diyaaradda daalo toddobaadkii hore waxaana dowladda soomaaliya ay tilmaantay in qaraxa uu ahaa mid ku talagal ah aan u ahayn mid si kama ah ku dhacay waxaana la tilmaamay in baaritaankaasi haatan uu soconayo sidoo kalena natiijada hordhaca ay sheegayso in qaar ka mid a dad looga shakisan yahay ay gacanta ku dhigtay dowladda federaalk ee soomaaliya baaritaankan oo ay iska kaashanayaan khubaro ajnebi ah oo ay ka mid yihiin saraakiil ka socota f b i-da maraykanka ayaa la tilmaamayaa weli inay soconayso sida uu shaaciyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista dowladda soomaaliya kaasoo shalay gelinkii dambe shir jira idinku qabtay xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka soomaaliya waxa uuna cali jaamac jingili sheegay in haatan lagu soo kordhinayo siyaabo kale oo loo xaqiijinaya ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli uu carabaabayo weli inay soconayso baaritaankii shilkii diyaaraddaasi
dowladda federaalka soomaaliyeed waxay la socodsiinaysaa dadweynaha ka dhoofa kana soo dega garoonka dayuuradaha ee aadan cabdile in lagu soo kordhin doono tallaabooyin cusub oo lagu adkaynayo amniga waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ee u heelan sugidda amnigooda waxa uun hadda muhiima in uu faldambiyeed meesha ka dhacay baaritaankii weli socdo waxyaalo badan oo hadda aan la sheegi karin oo baaristii hadda ku socotaa jirta waayo hadda muhiim waxa ah in uusan cillad farsama ahayn wixii dhacay waa muhiim hadda wayna ognahay hadda inuu ahaa qarax loogu talagalay in dayuuradda iyo dadka wax lagu yeelo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa maanta inuu hortaga baarlamaanka soomaaliya kadib codsi uu u diray guddoonka sare ee baarlamaanka ayadoo mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya uu ku wargeliyey guddoomiyaha baarlamaanka inay soo xaadiraan kalfadhi aan caadi ahayn oo maanta waxadda loo madalsan yahay inuu ka dhaca aqalka baarlamaanka ay ku shiraan halkaasi oo lagu waday in madaxweynaha uu ka jeediyo khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu kaga hadlaya xaaladda dalka soomaaliya xadiidkayga soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed inuu rabo inuu golaha imaado hadaljeedina ka sameeyo marka berito xadda ah waxa ay noqonaysaa fadhi aan caadi ahayn oo ay oo madaxweynaha hadaljeedin ka samayn doono marka taasi inaad la socotaan si marka dhaqso loo yimaado oo lana soo buuxiyo meesha aanu dhegaysanno arrimaha uu rabo
tegitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee aqalka baarlamaanka ayaa imaanaysa xili mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya la sheegayo inay wadaan xoodaantii mooshin ka dhanah xukuumadda soomaaliya oo ay tilmaameen inay hirgelin weysay sharciyada axsaabta siyaasadda ee dalka la doonayo inay ka qayb galaan doorashooyinka la filaya inay dhacaan taas oo ay dowladda hore u sheegtay inayna suurtagal ahayn inay ka dhacda soomaaliya doorashooyin ay ka qayb qaadanayaan golaha axsaabta siyaasadda maadaama hanaanka dib wax loogu soo dooranaya lagu saleeyey dhinaca kalena guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka in kalfadhiyada baarlamaanka soomaaliya la joogtay doono tan iyo inta laga gaaraya shan iyo labaatanka bishan xilligaasi loo madalsan yahay in fasax u gala baarlamaanka soomaaliya waxaana guddoomiyaha uu sheegay in toddobaad waliba ay shaqay doonaan shan maalin oo laga bilaabo sabtiga ilaa iyo maalinta arbacada ah halka markii hore la shaqay jiray toddobaadkii saddex maalin waxa uuna sheegay in sharciyo dhowra iyo doodo dhowra ay horyaalaan baarlamaanka soomaaliya si taasi loo gutano waxa uu sheegay in looga baahan yahay mudanayaasha baarlamaanka inay soo xaadiraan kalfadhiyada baarlamaanka soomaaliya guddoomiye jawaari ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in fadhiyada qaar ee baarlamaanka aanu ku xirnaa doonin kooram iyo sidoo kale waxyaabo la mid a keliyana kooramka loo baahan doono xilliyada ay jiraan sharci in loo codeeyo
guddiga anshaxa iyo xeerhoosaadka in uu marata fiiro gaara u yeesho qodobka ama soo jeedin uu ku soo daro farqaad qodobka labaatan iyo sideedaad mar walba
waxaa degan xaaladda degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo gacankuhayntooda mar kale shalay ay dib ula wareegeen dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab oo shalay barqanimadii hore gacanta looga dhigay ka gadaal markii dagaal ay ku galeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom wararka laga helaya degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan haatan in xaaladda degmadaasi ay tahay mid degan ayadoona koonaha magaalada ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya halka gudaha magaalada la sheegayo inay gaaf wareegayaan ama ay dhex soconayaan rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo qayb ka ahaa kuwii shalay gelinkii dambe dib halkaasi ugu laabtay baqdayn aad u xoogan ayaa ka jirta gudaha magaalada marka taasoo soo wajahday shacabka ku dhaqan halkaasi waxayna ka baqdin qabaan in mar kale dagaalla halkaasi ay ku dhex maraan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada isgarabsanaya ee dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom maamulka gobolka shabeellaha hoosena waxa uu sheegay inaysan lahayn ciidamo ka hortago weerarada al-shabaab dhankooda kaga yimaada waxa uuna ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya in ciidamo loo helo degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose halkaasoo haatan aynan ku sugnayn sida uu hadalka u dhigay maamulka gobolka shabeellaha hoose ninka lagu magacaabo waa guddoomiyaha gobolkaasi ibraahim aadan cali kaasoo ugu baaqay dowladda in ciidamo loo helo degmada marka si loo xasiliyo ammaanka degmadaasi ciidanka amisom barta ay degan yihiin ayay mas-uuliyiinta guddoomiya degmada iyo dhammaan ciidamada maaragtay hadda maanta la socday oo ciidanka deegaanka ah iyo amisom waxay joogaan doctor ayub meeshaasay joogaan magaalada inteeda kale hadda ciidan oo geeseeda kale degan ma jiro annaga way naga go-on tahay marka inay gacanta dawladda ay kusoo laabato taas wax oo su-aali gogorta ku jira maahan meesha waxaa ka maqan ciidanka hadda gobolka jooga waa sax ciidan oo dawladda dhexe dawladda federaalka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa ka howlgala halkan daraawiisha hadda koonfur galbeeda gobolkan hadda ma joogto oo ma soo gaarin ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo amisom iyo hay-adaha amniga oo noocyadooda kala duwan booliska iyo nabad sugidda ayaa ka howlgala magaalada marka hadda saaxaddan aan isla hadlayna ciidan hadda xooga dalka soomaaliyeed ah hadda ma joogo kaalinta maqanna kaalintaas waaye in la buuxin doonaan rajaynayna marka haddii alle lama dhihi karo laakiin magaalada ayay dhinacyo ka joogtaa oo magaaladii ay kontarooleysaa ay maamulaysaa oo meel kasta iyadaa taagan lama dhihi karo marka shabaab maanta difaaciyay u baahan tahay markaad magaalada aad dad ka saarto oo ciidan ka saartid magaalada waxay u baahan tahay in la difaaco oo magaalada meelaha laga soo galo oo dhan ciidan la dhigo oo la difaaco ayay u baahan tahay ciidankia marka waxay kusoo laabteen xeradii ayuu meeshay ka baxeen ay kusoo laabteen markay kusoo laabteen ayagana way soo galeen oo dhinacyay hadda magaalada ka joogaan meelaha laga soo galo oo dhinacyadeeda ah shabaab way joogaan markii horena waan kuu sheegay ukamaba dheereen magaalada oo ciidanka markii ay ka bixiyeenba magaalada un meelo u dhowdhow unbay joogeen marka ciidanki inay dib usoo laabteen ay ogaadeen magaaladii ayay haddana xaafado ka mid ah dhinacay ka soo galeen dhinaca kalena ergeyga midooda afrika ee howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay iyo warar dacaayada oo ay fidinayaan warbaahinta gudaha hadallada sheegaya in ciidamada amisom ay ka baxeen degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxa uuna tilmaamay in ciidamada keliya ay beddelanayaan goobaha ay kaga sugan yihiin magaaladaasi kadib markii ay badatay waxyeelada inta badani soo gaarta bulshada ku dhaqan degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxa uuna sheegay waa wakiilka midooda afrika ee howlgalka amisom in ay xeelad tahay kabixitaanka gudaha magaalada si ay u raadiyaan meelo duleedyada ka magaalada marka halkaasi halkaasoo ay fariisamo ka samaysa doonaan ciidamada amisom si loo yareeyo waxyeelada inta badani soo gaarta shacabka marka weeraro ay ku soo qaadaan fariisimada ciidamadaasi rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa habeennimadii xalay ahaa waxa uu kormeer ku gaaray qaybo ka mida degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan dayniile iyo sidoo kale degmada dharkiinley halkaasuu ugu kuurgalayay xaaladda nololeed ee ka jirta iyo howlaha ay qabtaan maamulada deegaanadaasi qaarkood gudoomiyaha gobolka ayaa howlgalkan waxa ugu magac daray fiidnimo wanaagsan waxa uuna kormeerka intii uu ku jiray kaga dhawaaqay degmada dayniide in dib u dayactir lagu samayn doono saldhigga degmadaasi waxa uu sidoo kale booqashadiisa ku gaaray ex control afgooye halkaas oo lacaga looga qaaday gaadiidka biyeelka ah waxaana kormeerka intii uu ku jiray ku helinayay qaar ka mida ku-xigeenadiisa
socodkayna ugu horreeyey kormeerkayga ugu horreeyey degmada aan bilaabay degmada dayniila ayay ahaaday maalin cad ayay ahaad waxay ahada hoodi hoodi duur wanaagsan waan soo marnay haddana habeen wanaagsan ayay joogtaa kormeerka marka waxaan ugu magac darnay kormeerka habeen wanaagsan waxaan haddana mar labaad ku bilownay degmada dayniile goor habeen ah oo guud xura ayaan joognaa muddo badan ayay rogtii ragga degmada shaqo badan ayay qabteen waan uga mahad celinaynaa inay degmadii runtii ay ku soo noqotay nafta ku soo laabatay annagoo ogsoon maraaxil fara badan inay soo marto marka waxaan leenahay degmo loosoo istagay naqon doonta haddii ilaa idhaahdo waddooyinkaan soo oodhow insha allah sidaasaan rajaynaynaa sarfiskeeduna u dhammaystiran yahay iskuulay leedahay cisbitaalay leedahay m c h ay leedahay saldhigana burbuna insha allah isna waxaan ka qaban doonnaa degmaduna waddooyinkeeda hadda way fiican yihiin marka siddeed iyo toban kilomitir ayaan marka laga soo bilaabo zero kilomitir zero ayay u jirtaa halkan magaalada saan la soconnaba marka guul ayay noo tahay dacaawa inaan joogno degmada dayniile kormeerkan uu ku tegay degmada dharkiinley ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xasan jimcaale waxa uu imaanayaa xilli maalintii shalay gelinkii dambe lagu qaarajiyey gudaha degmadaasi taliyihii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana dilkiisa la sheegay inay ka dambeeyeen rag buskoolada ku hubaysan kuwaasoo durbagoobta isaga baxsaday isla wararka magaalada muqdisho aynu ku guda jirnaaye waxaa haatan waa maxaa maanta howlgallo ballaaran laga sameeyey degmada xamar jajab ee gobolka banaadir halkaas oo beryihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen weeraro fal ama weeraro lid ku ah ammaanka degmada waxaana degmada gudaheeda maalmihii lasoo dhaafay jiray sidoo kale falal amni darro ah kuwaasoo la xiriiray dadka u shaqeeya dowladda federaalk soomaaliya ee degmadaasi degan ciidamada ammaanka ayaa waa berigii hore ee saaki waxaa lagu arkayay qaybo ka mida degmada iyadoo gacanta ay ku dhigeen tiro dhallinyaro ah kuwaasi oo laysugu keenay qayb ka mida degmada xamar jajaba waxaana ciidamada ammaanka ay ku howlanaayeen inay kaxaysanayeen cid walbo ay kaga shakiyaan inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab ee dagaalada kula jira dowladda federaalk ah ee soomaaliya dhallinyaro aad u fara badan ayaa la arkayay kuwaasi oo taagnaa dariiqyada degmada halkaasoo ay ciidamada dowladda federaalk ah oo howlgalka samaynayo isugu jira nabadsugid iyo boolis ay ku xeendaabnaayeen waxaana intaasi sii wehelinayay in dhammaanba goobaha ganacsiga iyo waxbarashada ee degmada iyo isu socodka dadka iyo gaadiidkaba ay ahaayeen kuwo xaniban muddadii howlgalka u soconayay saraakiisha ammaanka ayaa ka gaabsaday in wax hadal ay ka yidhaahdaan howlgalka waxayna tilmaameen in marka howlgalka u dhammaado ay ka hadli doonaan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu